anfacatayo aasaaskuna waa iyada caquunba lagu hirtaayo kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka aqoonkaal oo ka mid a toddobaadlayaasha ka baxo himila f m islamarkaana aan diiradda ku saarno mawaadiicda la xiriirto aqoonta iyo kobaca garaadka dhegaystayaasheenna toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka dhab ahaan ardada gobolada ka yimaada ee muqdisho yimaado aad iyo aad ayay noloshooda u adagtaa marka si loo fiiriyo waxay ka yimaadeen familkooda waxay u yimaadeen familo kale caqarad micnaha luuqada inay dhacdo hadda tusaale ahaan ardada gobolka baay ka yimaada markay muqdisho yimaadaan aad ayay ugu adagtaa inay la qabsadaan nolosha waayo micnaha arkii isku mid ma ahan mararka qaar waxaa laga yaabaa inay xitaa markay galaaska ku jiraan aysan su-aalaha qaar aysan macalinka weydiinin sababtoo micnaha in afkooda la fahmi waayo mayiga afkeeda ay ka xishoodaan waliba cilmiga waxa uu inooga qiimo badan yahay cuntada iyo cabitaanka maalin waliba cabno maxaa ka mid ah caqabadaha ay wajahaan dhalinta gobolada ka timaadaha ee muqdisho wax ku bartaa soo saaraha iyo tabiyaha barnaamijka waa anigoo cali cabdulaahi lowla ah waxaana farsamaynaya cabdiraxmaan maxamed cali maawa soo dhowaada dhegaystayaal
hoodi hoodi hoodeen aw qasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid aw qasino waa xabatu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabatu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsay odaga aabow jilbaha tawaadda iyo deylinta ilaa cirbaha iga gaarsiy khayr allaha ku siiya aabo waan ku socdaaye u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiyo
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u mayey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabatu sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuunu nisaa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kaniiniyaasha labayk iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhexaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga aabo taleefonka nooga qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal
hagaaga aynu gudaha usii galno barnaamijka cilmigu waa furaha nolosha waana waxa ay isku dhaafaan dadka aadamahu in aqoon la bartaa waa wax fudud haddii tasiilaadkii loo baahnaa uu helayo qofka wax baranayo waxyaabaha qofka u fududayn kara inuu cilmi barto waxaa ka mid ah inuu maskax ahaan fiyu yahay haystana deegaan nabadgelyo ah caqabadaha ay wajahaan dhalinta ku waxbarata soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxaa kow ka ah nabadgelyo xumada balse dhibaatada ugu badan waxay taabataa dhalinta ka timaado gobolada ah ee xamar waxbarashada usoo aada inta badan ardada jaamacadaha ka dhigata muqdisho waxaa la sheegaa inay ka yimaadeen goboladii ay waxbarashada asaasiga kusoo qaateen waxaana arrintaasi loo tiiriyaa laba sababood midka koowaad oo ah ardadu markii ay dugsiyada sare dhammaystaan inaysan goboladii ay ku noolaayeen aysan jaamacado ka helin iyo midda labaad oo ah dhalintu inay iyagu doortaan inay bedeshaan deegaanadii ay ku dhasheen kuna qaateen waxbarashadooda asaasiga ah sidaana ay ku soo aadaan magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay muqdisho dhalinta gobolada ka imaato ee xamar waxbarashada usoo aado waxay wajahaan caqabado waaweyn oo ay ka mid tahay xagga nolosha laqabsiga magaalada iyo kuwo kale haddaba maxaa ka mid ah caqabadaha ay wajahaan dhalinta soomaaliyeed ee goboladii ay ku dhasheen uga soo taga inay muqdisho wax ku bartaan waxaa arrintaasi ka hadlayo aliise cabdilaahi bilow iyo saliima isxaaq aadan oo labaduba ah ardada muqdisho waxbarashada u jooga haa dabcan nolosha ku kala duwan yihiin qofba xeer ayuu ku noolyahay iyo marxalad kala duwan dhab ahaantii hadda micnaha ardada gobolada ka yimaada ee muqdisho yimaado aad iyo aad ayay noloshooda u adagtaa marka si loo fiiriyo dabcan micnaha waxay ka yimaadeen familkooda waxay u yimaadeen familo kale waxaa aad iyo aad u adag inay la qabsadaan familada noloshooda ay sii wataan waayo qof nolol hal nolol soo bartay nolol labaad inuu la qabsado aad iyo aad ayay u adag tahay midda kaleetana een maxaa la environmentiga inay la qabsadaan aad ayay ugu adag tahay mida kalena een environmentiga micnaha dadka ku nool iyo dadka een, deegaanka ku nool aad ay u kala duwan yihiin. micnaha waxaa laga yaabaa in language barriers ay dhacdo een caqalad micnaha luuqada inay dhacdo hadda een, tusaale ahaan ardayda gobolka baay ka yimaada markay maqdisho yimaadaan aad ayay ugu adag tahay inay la qabsadaan nolosha waayo micnaha afka isku mid ma ahan mararka qaar waxaa laga yaabaa inay xitaa markay galaas ku jiraan aysan su-aalaha qaar aysan macalinka weydiinin sababtoo eh, micnaha in afkooda la fahmi waayo maayga afkeeda ay ka xishoodaan Een, um, haddana mararka qaar waxaa dhacdo guryaasha ku nool inay caqabado badan ay kala kulmaan ha- xagga nolosha Een, qofka ardayga ah micnaha sida caadiga ah markuu jaamacadda mas-uul ka yimaado waxaa xaq- een, waajiba inuu helo meel uu ku nasto iyo badar uu cuno waxaa laga yaabaa in labadaasi jiifka een, horta waxaa la yirahdaa saddexa nolosha ugu muhiimsan waa biyaha een, badarka iyo hooy iyo dhar marka qof waalidkiisa kasoo tagay micnaha inuu hooyga uu ku adkaado haddana maxaa la dhahay badarkii uu si qumaan u helin dadka u imaanayo inuu weji fiican u kala kulmin nolosha aada iyo aad ay ugu adag tahay haddana markii ay banaanka aadaan dadkii si fiican lama hadli karaan xoogo ay ka xishoonayaan lama qabsan karaan ardadii waxaa laleeyahay micnaha haddana xoogo oo cunsuriyad in ardada kale ka dhex dhalato gobolaa ka imaaday iyo saan inuu qofkaas sirna is cuqdadeeyana way ka dhalataa maxaa isleedihiin way ku qasbi karaan in dhalinyarta ama ardadu ay kasoo tagaan gobolladii ay ku barbaareen oo ay muqdisho waxbarasho u soo aadaan Een, sidaan wada ognahay een, goboladaasi marka la eego waa meel oo baadiye ah oo badanaa ma lahan iskuulaad iyo jaamacado oo u gooni ah ay ardada halkaasi ku sugan ay wax ku baran karaan tusaaloo kale een, qofka degan een, ah, marka la eego baydhabo meesha kasii shisheesa ama jowhar oo kale meelahaas meel kasii shisheesa een, fursad uma heli karo qofkaasi in iskuulaad tiro badan uu halkaasi ka helo ama jaamacado tiro badan waxaan ognahay in xamar ay ku yeelaan een, ku dhawaada afartan iyo shan iyo ama konton in ka badan oo jaamacadood halkaasi fursadaha kasoo bixi karto iskuulaadkana tiro beel waaye marka waxaan isleeyahay haddii ay culays ku noqoto dhankii even xitaa qarashaadkii haddii marka iskuulaadka magaalada ku yaala ay tiro kooban yihiin saddex mise laba ay yihiin halkaasi waxaa ka imaanaysa ca- caqabad dhanka qarashka ah. si looga badbaado arrintaasina waxay sababaysaa in ardaydaasi halkaasi ay ka yimaadaan xamra yimaadaan kuwa familidooda qaraabadooda halkan ay joogaan xitaa minxooyin waxaasi loo raadiyo meeshaasna faa-iida ka dhalan karta Een, teeda kale waxaan isleeyahay way sababi kartaa een, een, bulshada halkaasi ku dhaqan gobolada inta badan waxbarashadooda aaday isaga kooban tahay waa wax yar oo kooban la heli karo badanaana inta badan een, dad oo waxbarashada inta badan u dhuundaleelo oo waxbarashada oo si saayida xooga iyo diiradda u saara maahan tusaale ahaan meesha aniga ka imaaday oo kale waxaan isleeyahay waa meel aada inta badan dhalinyarada halkaasi ku sugan waxbarashada way jecelyihiin laakiin halkaasi kuma haystaan fursad ay halkaasi wax kaga bartaan laakiin waxaa ku qasbanaanayo qofkii raba inuu waxbarto een, cilmigiisa uu kororsado uu noloshiisa si uu u horumariyo inuu magaaladii soo galo een, noloshiisana isbedel uu ku sameeyo waxbarashadiisana halkaasi uu kasii wato caqabad kastoo soo hortimaada ama soo hor istaagtana sidii uu kaga gaashaaman lahaa isaga ayay u taallaa oo isaga ayaa markaasi raadin karaa waxaan ognahay caqabad kastoo adiga markaasi ku haysatana waxay leedahay xal oo adiga aad ku xalin karto arrimahaasi laakiin waxaa loo baahan yahay ardadaasi juhdi dheeraada maadaama ay geliyeen waqti inay xamar yimaadaan waxbarashadooda inay si wanaagsan usii wataan waa rajeynaha insha allah
aliisa dhankaada waxay sheegtay saliima in ardada waxyaabo badan ay ku qasbaan inay imaadaan xamar oo jaamacadihii ama waxbarashadii ay ka mid tahay waxyaabo kale oo isleedaa ma jiraan dhalinyarta gobolada ku barbaartay ee wax ku bartay inay xamar u soo aadaan Een, sidaan ognahayba gobolka iyo caasimada waa laba farqi weyn ayaa u kala dhexeysa dadka qaar waxay aaminsan yihiin in gobolka micnaha dhab ahaantii gobolka waxbarashadiisa waa mid iska kooban waxaa laga yaabaa hadda garow camal afar iskuul ama shan iskuul ay ku- oo ku taalo ardadii ay meesha ay ku ku badan yihiin haddana lacagihii wixii dhan ay ku dhacaan dadka qaarna ayagoo iskuuladii kasoo baxay halkana jaamacad u yimaadaan sababta ugu weyn ee micnaha halkan u imaadaan waxay tahay inay cilmi kororsadaan waayo waxay aaminsan yihiin caasimad iyo gobolka inay isku mid ahayn in caasimadu ay heer sare tahay oo mid caalami ay tahay wax kastana caasimada ay ka bilaabaan hadda sidaan ognahay hadda muqdisho tusaale ahaan luuqada badan lagu bartaa faransiiska lagu bartaa jarmalka lagu bartaa turkishka lagu bartaa Een, dad soomaaliyeed oo gobolada ku nool waxaa laga yaabaa inay luuqadaas ay xiiseyn haddana gobolka aysan oolinba gobolada inta ugu badan waxaa laga bartaa waxaa waaya englishka iyo arabiga marka luuqadahaas inay danina inta ugu imaadaan dadka qaarna waxay aaminsan yihiin micnaha jaamacadaha gobolada ku yaala iyo kuwa muqdisho inay kuwa muqdisho ay tayileen waana runtood meeshan ay u imaadaan sababa ugu weyn waxay tahay inay iyaga waxbarasho heer sare ay helaan oo tan ayaga meesha ku bartaan ka duwan waana run caasimada inta badan iyadaan waxbarasho fiican haysto in loo yimaadana waa qasab caalamka oo dhan caasimada ayay xiisayaan gobol iyo caasimad noloshu aad ay u kala duwan tahay waxbarashadan way kala duwan tahay horumarkana way ku kala duwan yihiin ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu ku diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i and ear center kombyutar casriya oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nuuc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha wadada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgooska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir for isgooska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan barnaamijka qaybihiisii dhexe ayaan ku guda jirnaa weli maxaa is leedihiin ama maxaa kamid a dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalintaasi gobolada ka yimaada ee xamarir waxbarashada usoo aado dhanka gabdhaha iyo dhanka wiilashaba dhibaatooyinka dhanka amniga dhanka nolosha maxaa kamid a dhibaatooyinkaas een hadda dhab ahaantii markii aan gabdhaha aan soo qaadano waxaan ognahay micnaha gabdhaha inay yihiin hilib cad meel saaran waalidiinta qaarna aysan u fasaxayn gabdhahooda macnaha meel ayaga joogaan moogiya meel kale inay aadaan ay ku adag tahay hadiiba ay dhacdo uu waalidka uu is yiraahdo gabadhaadi meel u dir ay gabadhii meel timaado caqabada ugu weyn ee la kulmaysa waxaaba tani waa gabar macnaha dhibaatooyin iska dabiiciya soo wajihi karo oo dadka kale aysan kala sheekaysan karin ay waalidkeed uga baahantay inay la hadasho taas waa mid midda kalena waxay tahay micnaha da wiilasha gobolada ka yimaada markay halkan yimaadaan caasimada inta badan qalolaasaa iska dhacdo een waxaa laga yaabaa qof oo micnaha middle class family oo family iska dhexdhexaad oo ka imaaday isagoo magaalada wareegayo inay dhibaato dhacdo la qabto oo xabsi la geeyo xabsiyada weynka loo gudbiyo marka xabsiyada weynka loo gudbiyo in qofkaasi ay ku adkaato inuu banaanka usoo baxo in haddana ay ku adkaato inuu waalidkiisa la xiriiro waayo meeshan waalid kuma lahan haddii oo macnaha waalidkiisa meelay ku ogyihiin asagii qof oo ka warhaysa ma lahan hadduu iska aaminsan yahay waalidka waxaa aaminsan yahin inay iska aaminsan yahay macnaha uu iska fiican yahay waxaan laga yaabaa in mid adag nolol adag uu ku jiro tusaalahaan markuu xabsiga uu ku jiro hadda qof og malahan waalidku wax iska aaminsan yahay waa iska aaminsan yahay dhib malahan waxbarashada ku mashquulay inuu isleeyahay cunugiina uu meel ku dhiban yahay tan kale waxaan haddana waxaa laga yaabaa inay isfahmeyn dadkii loo keenay ee waxbarashadoodii ay qalqal ay ka gasho tusaale ahaan hadda waxaa laga yaabaa in micnaha wiilka uu magaalada yimaado uu famil loo geeyo in asaga iyo familka isfahmi waayaan waayo wiilka micnaha waxaa laga ogyahay mid iska budbada badan meeshuu rabo inuu aado qofna micnaha uu fasax weydiisanaynin boortiska iska aadayo habeenkii shan sac guriga iska soo galayo qof aan waalidkiis ahaynna midaasi kama yeelayso waxaa laga yaabaa in waalidkiis lagu diro waa si waalidkiis xataa ay isfahmi waayaan oo qalad meesha ka dhaco asoo wax yar oo waalidkiis iska xalin laha laakiin dad kale markay wiilkaaga saanu noqdo intoo ka bax marka waalidka inuu ka niyad jabo cunugii ee dhacayso asagana saas uu noloshiisa o dhan ay ku bedelanto oo micnaha mid oo domestic violence ay ku dhacdo emotionally inuu qofka isku bedelo ay dhacdo xitaa waxbarashadii uu ka joogsado oo is tirahdo maxaa lagu hayo horta micnaha maxaa lagu ciqaaba ciqaabtan maxay tahay in noloshii dhan oo ka quusto asagana iska soo fadhiisto een hadda arda badanaa sidaas ay ku dhacdaan arkay micnaha si loo lahaa micnaha joog meeshan ha ka boodin saan hayeelin waalidkaas loogu diray asaga dhan nolosha ka quustay oo hadda banaanka iska soo fadhiistay tan kalena waxay tahay inay ku adkaato micnaha qarashaadkii meeshan micnaha waa caasimad gobolada waxaa laga yaaba in meelihii laiskaga lugeyn jiray biyaarada ay ku badneen magaalado dhan iska kooban tahay laakiin hadda muqdisho marka adiga madiine ama dharkiinley aad degan tahay rabto micnaha inaa aado warshadaha inaad aado qarashkii kugu adkaato transborkii uu kugu adkaado waalidkiina uusan lacag helin oo gobolka iskaga nooliyay ama deegaano kale gobolka hoostaga ay ka yimaadeen lacagtaasi aysan bixin karin haddana waxaa laga yaabaa in jaamacadaha ay lacagta soo dalcaan haddana lacagta haysan mid waa lacag midna waa amni midna waa gabadh iyo dhibaatooyinka soo waja ma jiraan ururo aada og tihiin oo ay ku midaysan yihiin dhalinta gobolada ka imaata ee xamar wax ku barto ururo aad adigu kamid tihiin ama ururo kaleeto aad aragteen ma jiraan een dhab ahaantii mana jiro mana arkin urur ay ku midaysan yihiin micnaha dhalinta gobolada ka yimaada haddii la fiiriyana ururka aada ayuu muhiim ugu yahay inay dhalinyarada ay sameystaan hadii tusaalaan haddii ay maanta ururka ay sameystaan ururka waxaa laga yaabaa inay macnaha isku fahmaan isku dhexgalaan xitaa ay ogaadaan ardada kale arda- dhibaatada soo ayaga soo wajahayso waxaa laga yaabaa ururkaasi ay sa- lacal haddii ay sameystaan inuu macnaha baahooyina hadda weyn ay qabaan inuu ka dabooli karo macnaha ardadan hadda na dhegeysanaysaa haddii ay jiraan arda gobollo ka yimaadee oo hadda dhegaha inagu haya waxaan macnaha idinkula talin lahaa inaad ururo samaysataan haddii aad urur sameysataan macnaha waxaa idin suur- in- waxaa idiin suurtagalaysa inaad dhibaatooyinkiina aad isla xalisaan si wada jir ah macnaha aadna haddana waxbarashadiina aad isku dhiiragelisaan si wada jir ah aadna wax u barataan mar walbana aad isoo xasuusisaan meeshaad ka yimaadeen iyo sidaad u horumarin laheedeen iyo sidaad wadanka wax ugu bedeli laheedeen haddii maanta aad urur samaysatay ama aad ku tuula jirtay inaad samaystaan waxaan idinku adkeenayaa idinkuna soo celcelinaya inaad urur samaysataan ururka maanta waxaa laga yaabaa waxyaabaha hadda idinka niyadda ku heynin in markaad isku timaadaan aad wax badan qabsataan waayo waxaa la yiraahdaa la hadlaa la fahmaa Een, markaad micnaha aad falanqeysaan ururka inaa baahiyooyin aada u badan idinka daboosha had tusaale ahaan arda oo meeshan imaada oo lacag haysta way jiraan kuwa aan lacag haysanin way jiraan marka waxaa l- waxaa micnaha laga yaabaa inay isku caawiyaan ururka ayna si fiican u samaystaan dadkana ay xaliyaan kadibna ay kala tagaan ma- ayagoo wuxoodii si lilaaya u dhamaysteen marka waxaan idinku baaqayaa inaad urur samaysataan maadaama uusan hadda jirin urur aad ku midaysantihiin ardada gobolada ka yimaada lima adiga dhankaada urur aada ogtahay oo ay ku midaysan yihiin dhalinta gobolada ka yimaada ma jira hadduusan jirinna ma loo baahan yahay in la sameeyo saliim ahaan weligay mana arkin eh, mana maqlin urur ay ku midaysan yihiin ardada goboladaasi ka yimaada eh, waxbarashada halkan u yimaada laakiin aaday u wanaagsan tahay in urur ay ku midaysan yihiin ardadaasi la sameeyo si halkaasi ay uga dhalato iska warqab iyo kala warqaadasho aada muhiima waxayna ka saacidaysaa in ardadaasi eh, waxaa jira marka arday kaga soo horeysay ardayda hadda imaanaysa marka haddii ardadan hadda joogto ay sameeyaan urur waxaa laga yaabaa arday kaloo jiil kaloo soomaaliyeed oo halkaasi ka imaan kara ayay soo dhaweynayaan marba marka kasii dambeysana ardadaasi gobolada ka imaanaya waxaa u fududaanaysa isdhexgalkii bulshada iyo wada noolaanshiyihii halkaasina waxaa ka dhalanaya iska warqab aada muhiim u ah waxayna ka wada sheekeysan karaan waxbarashadooda qof weliba heerka uu maraayo waxaa laga yaabaa xitaa haddii jaanise isku heli karaan jimcihii khamiis camal waa- waa xiliyada fasaxa waxbarashada laga yahay waaye inta badan inay isku yimaadaan xaaladooda iska wareystaan kala warqaataan qof weliba la wareysto waxbarashadiisa halka uu mareyso xaaladooda nololood aaday u wanaagsan tahay waana muhiim in ururkaasi la sameeyana ardada haddana dhagaysanaysana waa waan kusii bogaadin lahayn oo waan kusii dhiirigelin lahayn inay ururada noocaas oo kale ay sameeyaan waana loo baahan yahay waana in lagu dhaqaaqa waxaa la sheegaa ardadaasi gobolada ka yimaada ee xamar een, ama muqdisho waxbarashada u yimaada markii ay waxbarashada dhammaystaan inaysan goboladii ay ka yimaadeen aysan u noqonin maxay tahay caqabadaas aada is leedihiin Een, ah, dhab ahaantii aniga macnaha waxaan goobjoog u ahaa arda badan oo gobolada ka yimaaday oo muqdisho yimaaday oo wax bartay waxbarashada dhammaystirtay aysan haddana gobolada u laaban sababta ugu weyn ee gobolada ugu laabaneyna waxay tahay horta wadanka sidaan ognaaba waxaa ka jirta macnaha shaqo la-aan aada u baahsan qofkan wax bartana haddii uu gobolka yimaado waxaa laga yaabaa gobolka waxyaabaha lagu shaqeynayo inay aada iskaga yaryihiin dadka ugu badan hadda gobolka een, anigaa ka imaaday micnaha waxaawaa dad oo aan wax barana xamaal iyo dad dukaanle iska inay yihiin oo waxba soo baranin qof wax soo bartana shaqo wuxuu jeceliyaa micnaha waad kala jobs shaqooyinka loo yaqaano inuu xafiis fadhiisto iska jeceliya qof kasta oo soomaaliyeed micnaha ayaga ma ku rajaweyna inay shaqada aasaaska soo bilaabtaa Een, haddii ay meeshan joogaan waxaa laga yaabaa inay shaqo iska helaan qofka hadduu business oo bartay inuu qof kale oo hore business usoo bartay oo caasimada joogay oo supermarket ama waxaas kale inuu iska caawiyo kadibna uu shaqo fiican helo Een, midna gobolka iyo caasimada isku shaqo maahan caasimada ayaa shaqo ballaaran leh laakiin haddana waxaan arkay oo goobjoog u ahaa micnaha qof oo inta caasimadii jaamacad uu ku bartay haddana laabtay oo gobolka u laabtay oo meesha ka shaqeeya sida hadda tusaale ahaan caafimaad ayay barteen een, meesha ayay tageen kalkaalisooyin ayay ka noqdeen een, dad oo micnaha nutrition sameeyaa jiro inkastoo shaqada gobolka aysan baasin haddana dad oo micnaha kooban oo dan goboladii ku laabtay ayaan arkay laakiin inta ugu badan gobolka kuma laabtaan caasimada ayay iska joogaan inkastoo dadkii caasimada ku dhashtayba aysan shaqo helin haddana ayaguna meesha inay dar- een, naas ferakudirar iyo waxyaabaha ay ku hayaan ay isleeyihin maalin u shaqo way helayaan laakiin dhabtaa waxay tahay een, haddii aad wax barato waxaa muhiima horta meeshaad ka timaaday inaad waxbarashadaada ula laabato waayo waxaa wax laguu soo baraa waxay tahay inaad dadkaaga anfacdo qof kasta oo wax qabtana wuxuu ka bilaabtaa qoyskiisa iyo dadka agaardiisa ku nool iyo meesha ka yimaaday hadda tusaaleahaan een, haddii uu qofkani uu yahay micnaha mid oo tusaaleahaan social iyo waxaas iska bartay waxaa muhiima haddii uu gobolka ku laabto inuu macalin uu noqdo macalin haddii uu noqdona uu arda fiican uu soo saaro haddii uu qof caafimaad uu yahay xitaa haddii uu iska furto micnaha meel farmashiya uu qof daawiyo taasaani waxaan u aqaanaa guushiisa waayo ma ahan keliya adigu waxaa soo baranaysa inaad xafiis fadhiisato laakiin haddii aad caafimaad soo baranaysa hamiga ugu weyn iyo hadafku waa inuu ahaada inaad qof un aad badbaadiso haddii uu hadafkaaga uu yahay inaad qof un badbaadiso meeshaad ka timaada inaad u laabato hal qof oo xitaa madax xanuunada barastumol siiso taasaa guushaada ah taasna waa inaad u dabaaldegta ayaa lagaaga baahan yahay qofka kale social intaas bartan waxaan ku bogaadin lahaa inuu macalin iska noqdo xitaa haddii shaqada u rabin u waan laakiin wax walba sidaad uga samirto ayay micnaha usoo laabanayaan mid kasta ama haddana waxaan ognahay ilaah subxaana watacaala meeshaad adigu micnaha aad ku hamiyeynayso iyo aad ku rajweynta wuu kuu fududeeyaa waana xaq een, wuuna kuu fududeeyaa ilaah subxaana watacaala laakiin hadda wax kasta maaha inaad sidaa u ordayso iska fadhiisata maahan beesaa lagasoo bilaaba wax kasta oo adduunkan la gaaray technolojiyada beesaa lagasoo bilaabay een, hadda tusaale ahaan dharkan anaga xiranayno beesaa lagasoo bilaabay waxaa jirta micnaha xili geed la isku ogsan jiray marka een, waxaan idinku baaqayaa ardayda gobolada ku timaada iyo haddana shaqeysana caasimada iska joogta inaad gobolka u laabataan aad dadka gobolada jooga wax badan usoo qabataan hadda waxaa dhacda micnaha qof caafimaad bartay oo medicine ama wax caafimaad bartay oo haddana sh- si fiican u yaqaana oo qof oo taf iska ahaaya oo caasimada jooga shaqana haysanin as- cilmigu wuu yaqaanaa haddana waxaa jirta dad gobolada jooga oo xanuunsan oo aad wiilkaasi ama gabadhaasi laga yaaba inay daweyn kartay inuu qarash badan u soo geliyo uu soo safro caasimada yimaado oo qofkaasi walaalkiisa ama gobolka la soo jeeday uu daaweyn kara laakiin uusan fursad een, laabanin gobolka u laabanin marka waxaa in shaqo un waa la helaa laakiin hadafku maaha inaad shaqo fiican aad hesho hadafku wuxuu yahay waxaad adiga baratay inaad ka miro dhaliso aad wax ku qabato
waayahay alisa waa kusoo laaban doonaa markan eh, waa adiga saliima dhankaada Eh, waa sidee xiriirka ka dhex abuurma ardada gobolada ka yimaada iyo kuwa loo yimaada eh, xamar ama magaalooyinka waaweynba jooga xiriirkooda siduu yahay waxaan isleeyahay xiriirkooda waa mid aada u wanaagsan isdhexgalkoodana aada u wanaagsan yahay aniga ka saliim ahaan een, jaamacadaan dhigtaa fasalka aniga aan dhigto badanaa ardada een, waxaa ku badan aada ugu yarin ardada gobolada ka yimaada een, laakiin isdhexgalka marka la eego ardada gobolada ka timaada iyo kuwa xamar jooga isdhexgalkooda aada u wanaagsan yahay wayna wada xiriiraan wayna wada sheekeystaan casharada waa isugu celiyaan waa- waxayna u dhaqmaan ardadaas iyo kuwa caadi xamar joogo wayba kasii fiican yihiin aan is oran karaa Eh, even xitaa marka la eego marka macalinka xiisada uu sharaxayo iyo falgalka macalinka lala sameynayo su-aalaha iyo qaabka loo weydiinayo sharaxaada dhegeysigeedana waxaan isleeyahay waxaa ku wacan ama ku wanaagsan ardada goboladaasi ka yimaada waayo waxay ogyihiin baahida ay halkan u yimaadeen iyo sababta iyo ujeedada halkan keentay qofka bini-aadamka haddii uu hadaf iyo ujeedo isaga uu leeyahay uuna u cadyay halka uu u socday iyo halka uu ka yimaaday waxaan isleeyahay guushiisa way soo dhowdahay wax welibana way u kala baxsan yihiin laakiin ardayga haddii isagu uu ahaa mid hooyadiisa iyo aabihiisa iskala joogay oo weligiis oo xamar iska joogay oo ujeedada iyo hadafka fasalka uu fadhiyo uusan fahmaynin waxaa isleeyahay waxaa ka wanaagsan ardayga soomaaliyeed ee gobolkii ka yimaaday fursadanna ka faa-iideysanaya waxaan isleeyahay ardada soomaaliyeed ee gobolada ka yimaaday waxay wadaan dadaal aada muhiim u ah waa halgan dheer ay ku jiraan waxay bixiyeen juhdi aada muhiim u ah oo ardadai iyagoo iskuloodka ahaayeen oo goboladaasi ku sugnaa aysan helin ayay soo raadiyeen halkan ayayna ma yimaadeen marka waxaa loo baahan yahay fursadaasi dahabiga maanta ay haystaan inay ka faa-iideystaan adduunyadana waxaa la yihahdaa fursadda hal waqti ay- keliya ayay albaabka kuusoo gargaracdaa marka fursadaasi maanta adiga aad haysato ardayga haddii aad ka faa-iideysan weyso beri adiga ayaa eedaya waxaana dhihi doontaa waadna ka shallaayi doontaa fursadaasi iyo soo martay alla maxaan kaga faa-iideysan waaye shallaayigana weligiisana ma fiicno oo waa cilmi shaydaan marka waxaa loo baahan yahay fursadan ardayga maanta adiga haysato waa fursad dahabi ah ka faa-iideyso uga faa-iidey qoyskaaga wadankaaga u baahan kaga faa-iidey even waxaa u baahan dadka adiga kugu hareereysan marka waa inaad ku xisaabsantaa ma ku xisaabtantaa mar weliba inay ku sugayaan bulsho soomaaliyeed oo dhib iyo qalalaaso soo maray nabadna eh, ku rajaweyn inay helaan marka xil iska saar inaad ah, arrintaasi oo dhan iyaga adiga ay ku sugayaan ugu dambeyntii waxaa rabaa labadiina inaan hal su-aal idin weydiiyo taladiina ugu dambeysa maxay tahay een, si ardadaasi gobolada ka yimaada ay xamar wax uga bartaan kadibna ay dib ugu noqdaan oo ay dadkoodii ay kasoo tageen u anfacaan taladiina ugu dambeysa Een, horta een, dhab ahaantii aniga hadda ka alisa ahaan macnaha meel ayaan ka imaaday Wax- waxbarashadana marxalado kala duwan ayaan usoo maray saddex marxaladood aan usoo maray marka een, hadda hadafkay ugu weyn wuxuu yahay macnaha meeshaan ka imaaday inaan wax u qabto dalkaygan aan wax u qabto Een, hadda talada ugu dambeysa aan u bixinayo macnaha ardada gobolada ka yimaada horta koo waxay tahay inaad walaalayaal aad samaysataan urur waayo waxaa laga yaabaa dadka gobolada ka yimaada aan- inaysan nolol fiican iyo isku mid aysan ku jirin ama noloshu inay isku si idin soo wajahaynin haddii aad urur samaysataan waxaa idiin fududaanaysa inaad isdhexgashaan waxaa idiin fududaanaysa inaad isbogaadisaan waxaa idiin fududaanaysa inaad riyooyinkiina aad sidaad ku rumayn leedeen isku gacan qabsataan Een, dadka kale oo gobolka wax ku- een, ga- dadka kale ee magaalada ama soo caasimada imaanayana ayagana waxaa u fududaanaysa dad role model ah ayaga ku dayan karaan inay caasimadii ku haystaan oo xitaa maalin kasta ay ku faraxsiin hal mar la imaadadid hadda ani waxaan aqaanaa dad oo micnaha isku meeshaan ka imaaday ka imaaday oo urur ma ahan laakiin ayaga isku dad ahaan inay isku xiriirsanaan u maleyna urur ma ahan Een, laakiin inay isbogaadiyaan oo xitaa kutubada isku aqriyaan inay ilaah isu xasuusiyaan rasuulka alle intaas oo dhan isu xasuusiyaan oo isbogaadiyaan qofkii caajis ay ka dareemaan inay kiciyaan qofkii waxbarashadiisa hooseysa inay waxbarashadiisa ay sare u qaadaan Fi- een, cilmiga ardada inta ku adag inay isku celiyaan ayaamaha khamiisa jamcada ay tahay marka een, sidaas inay sameeyaan hadda tus- haddana dadka een, waxbarashada dhammaystay ee caasimada jooga ayagana waxaan ugu baaqi lahaa inay ku laabtaan meeshii ay ka yimaadeen waayo cilmigaad barase- baratay inaad dadka ku anfacda ayaa lagaaga baahan yahay haddii aad dadka ku anfacdana waxay la mid tahay adigoo wadankaaga dhisay Een, horta qofka wax baranaya horta waa inuu horta rajo iyo hadaf iyo hami uu leeyahay oo waxbarashada uu baranayo waa inuu meel la tiigsanayo oo inuu wax ku qabto wax ku bedelo inay tahay haddii aad cilmigaaga cilmigaadan wax ku bedelin aysan- aysan noqonin maahan cilmigaa baratay mid munaafacad lah ilaahana inta badan waxaa laga baryaa cilmi oo lagu nacafado oo dadku wax loogu qabto marka aniga waxaan idinka rajeynaya inaad cilmigaad barateen dadka aad u bandhigtaan dadka aad wax ugu qabataan waayo waxaa micnaha wadanka soomaalida sidaad ogtihiinba xaaladiisa aad iyo iskaga hooseysaa marka loo fiiriyo dhanka waxbarashada dadka ka bedeli karana waa anaga dadkii ka bedeli lahaayna waa anaga haddii aan maanta u istaagan sidii aan wadankeena wax ugu bedeli lahayn cidnoo bedeleysaa ma jirto ma ahan horta in hadafkeenu u ahaado inaan weligeen dad ku tiirsanaano waa inaan u kacanaa sidii anaga dadka nagu tiirsan ayaga dadka anaga ku tiirsannahay in ayaga nagu tiirsadaan waa inaan ku rayoonaa micnaha hadda sidaan ognahay soomaaliya wax- een, dad badan ay ku tiirsantaa waxbarashada dad badan ay ku tiirsantaa waxbarashada ma tayeysan intaas oo dhan dadka bedelay waa anaga dad shisheeye waxba nooma bedelayaan anaga qof wadan kastoo horumarsan a anaga u jeedno dadkiisa ayaa horumarsaday marka aniga een, waxaan idinka rajeynayaa inaad gacmahaas qabsataan aad waxaad barateen dadka aad ku anfacdaan wadankan aad ku anfacdaan een, m- hadafkiinana iyuusan ahaan micnaha shaqo fiican inaad hesho hadafku waa inuu ahdaa waxaad baratay inaad dadka gaarsiiso insha allah saliima adiga dhankaada
Eh, aniga waxaan leeyahay waxaad mar weliba xasuusataan imaamu ahlu sunna waljamaaca hadalkiisii ahaa een, mar weliba cilmiga waxa uu inooga qiimo badan yahay cuntada iyo cabitaanka maalin weliba aan cabno waayo cuntada iyo cabitaanka waxaa laga yaabaa maalintii laba waqti ama saddex waqti inaan cunno anaga u baahanaa laakiin wuxuu yidhi liana alcilma taxtaaju ilayhi fii kulli yowmin maalin kasta cilmiga waa u baahanaa fii kulli waqtin waqti kastana waa u baahanaa waxaa loo baahan yahay marka taladaasi inaad iga qaadataan ardadina waxaan leeyahay arday yahay aqoonsada aafo waa jahli ijtihaada idinkaa hore ka ciyaaradka soomaaliya
cid kastoona maqlaysay aan runta caadka ka qaadne cugta oona dhegaysta caliyaala hosbitaal casrigan la marayo isagaa u cajiibsan calashaan u sarreeya cisbitaalada camiran caasimada dalkeenna bukaankii cadibnaa hadduu malaha ka caynto dakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xidhiir bukaan ciseynta cilmi ku-daweynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanee la xiriira caliyaale caliyaal hosbitaal waxaa ka howlgala dhakhtarka cudurrada guud dhakhtarka cudurrada haweenka dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dhakhtarka daweeye cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound caliyaal agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid a ultrasound c b c iyo weliba biochemistry raajiya casriya iyo farmashiye ay taallo dawastaya sare leh caliyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaarayste khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka caliyaano waxa uu leeyahay qayb bukaanjiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalka umulisaafir laatanka saac u diyaara oo mulinta haweenka uurka leh caliyaano hospital waxa uu ku yaallaa dhanka waqooyi isgeeska sanca ama wixii farintas dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal shan konton soddon iyo labo toddobaatan iyo saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddoba
guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan ku soo qaadanay macluumaad kala duwan waxaa soo saaray halkaana ka soo jeedinaya cali cabdulaahi ilowleh inta toddobaadka kale aan ku kulmi doono barnaamij midkaan lacayna waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad oradada qaqdo inaa lambataa u xubeen umiyo aabbuhu in badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad